xerada ifalaba oo albaabada loo laabay laba kun sideed iyo toban ayaa lagu wadaa in mar kale dib loo dejiyo qaxooti ka badan siddeetan kun oo ruux oo badankood ka soo bara kacay abaaraha ku dhiftay koonfurta soomaaliya qaxootigaasi oo aan helin adeegyada aas-aasiga ah tan iyo xilligii ay soo gaareen xeryaha ayaa hay-adda u n h r iyo dowladda kenya waxay go'aamiyeen in la dejiyo deegaanka ifalabo si ay halkaasi ugu helaan taageerada samafalka ah ee la siiyo bulshada qaxootiga ah cabdulaahi cali aadan gedow waa guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxle ee kaamka dhadhaab v o eda ayuu uga waramay tirada qaxootiga ah ee loo qorsheeyey in halkaasi dib loo dejiyo waad mahadsantahay cabdisalaanow ifatu waa la furi rabaa haddii alla idmo hadda shaqadii waa laga bilaabay oo geedihii baa la jarayaa baloodyadii dadka la dejin lahaana waa la cabirayaa shaqada way socotaa waxaan rajaynaynaa insha allahu usbuucyada soo socdo tobanka kun oo ugu horeysa haddii toban kun oo litrikoobe kaarlis haddii la helo maalmaha soo socda insha allah waxaan rajaynaynaa in la geyn doono dad ifatu la dejin doono mataqaana shaqadiina aysi bilaaban doono marka dadka haddii halkaa la dejiyo culeyska de dad kale ay ku hayaan way ka qaadayaan ayagana xuquuqdii ay lahayn qaxootinimo heleen sababtaad meel bannaan bay degan yihin cid wax siinaysa malaha laakiinse haddii xare ay degaan dad xare deganoo xuquuq le bay yeelanayan waa tahay tirada loo qorsheeyey in halkaasi la geeyo waa ilaa iyo imisa halkaas hadda waxaa loogu talagalay sagaashan kun oo qof ilaa siddeetan kun oo qof ayaa loogu talagalay marka dee xero iska furan haddii maadaama dadka ay imaanayaan laga yaaba marka intaas inay ka bataan waa laga yaabaa sababtoo hadda inta hadda aan nahayno oo saddex xero interashinka hadda qaato boonada haysato boqol labaatan iyo toddoba kun baa la sheegayay tirada maadaama ay kordhi karto oo tirkoobkii iyo boonadii la bixina weli haryaa qaar ay ka socoto waa laga yaaba tirada inay kordho laakiin had boqol iyo labaatan iyo toddobaas ayaa la sheegay waa tahay deegaankan ifato ee qaxootiga mar kale dib loo dejinayo waa sidii qaabka loo diyaariyey goobihii dadkan lagu adeegi lahaa hadda hay-adda w f v unbaa diyaar ah saan hadda arkayno sababto hay-adaha qaar way cagajiidhayaan w f v laakiinse dhowr bilood ka hor bay teendhooyinkii raashinkii agabkii o dhan way geeyeen ay qoobihii raashin lagu bixin lahaa waa la hagaajiyey waa la nadiifiyey diyaar bay yihiin w f v waa diyaar goobaha biyaha way iska diyaarsan yihiin ceelada ceelasha waa diyaar haamihii biyaha lagu shubi lahaa oo elevation tankska ayagana waa diyaar kuwaas waxba dhibka ma jiro qaxootigan cusub oo dhowaan qaatay boonooyinka raashinka lagu qaato ayaa tiri ahaan ka badan boqol toddobiyo labaatan kun kuwaasoo badankood ku nool galbeedka kaamka dhagaxley ayaan qaar ka mida waxaan weydiiyey siday u arkaan in xilligan loo geedigeliyo xerada ifalabo oo kal hore albaabada loo laabay nuurta usmaan nuure gashaan kusoo barakacay jilib agteed hoombe meel la dhaha marka awaare iyo dhib iyo rafaad aa la kulungnay had meeshan a imaaneen meeshan hadda guri la-aan rafaad roob raashin wax anag anaga haysan hadda ma jira kii boonada maahan shakulona ma haysan gurina ma qabna anaga isbitaalka labad kun labaati labadii bisha todobaa imaanay ifatu inaana la geey waan ka faraxsanahay oo adeegna lagu helo oo guriyaalna na siiyo guri la-aan baan haysa ilna ifatu nala la geeyo oo guriyaalna na siiyo oo maamashakuulna aan halno aan rab lahay taal iyo biyo iyo wax kuli inaana na sii arabna anaga hadda xasan suubo jumcaan waxaan kasoo go'ay saakow runan beereley ahaa bukaana soo golay abaarna soo golay ahaa laba bilood waxaan saarnay darfuulka hadan saddex bilood guri walaal oo xarun walaal isaga ku jira sideedna faruay gabadhaas anaa dhalee dulfuul ay u tahay naftiga anoo saan ahay ee gabar dulfuul ay u tahay oo kaarna aan haysan weli oo boono baan helin haddii la igeeyo oo la maamulayo la ogaanayo in hilba fiican meesha la igeeyo qahooti fiican la naqdo oo maanaha reedu fituu in la ii roro dulsaarka ka baxa waa ku faraxsan haddii ba ilaahayna gaarsiin ugu dambayntiina guddoomiye cabdulaahi geedow ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in qaxootigan si deg deg ah loo caawiyo maadaama ay ku rafaadsan yihiin xeryaha kale fariintaan siina hay-adaha samafalka waxaa weeye in dadkan aada loo caawiyo meesha hadday u socdaan oo hadda ifatuuda ah in la dejiyo oo la hagaajiyo sababtoo maadaama ay meesha ay ku rafaasanaayeen ay noqotay ifatuu hooy cusub oo iyagana ay ku noolaadaan oo noloshan wax lasaga bad shaqo iyo nooc kasta ay ku helaan marka hadday iskuulladiina ay helaan goobahi caafimaadkana ay helaan biyihiina ay helaan hadda culeysyada annaga hadda aynugu hayan wuu ka degaya ayagana way ficnaanayan xeradan haatan la dejinayo qaxootigan ayaa albaabada loo laabay laba kun sideed iyo toban xilligaas oo hay-adda qaxootiga adduunka u n h r ay shaacisay in siddeetan iyo shan kun oo ruux ay ku laabteen gudaha soomaaliya kuwaas oo ka guuray xeryaha kaambe coos iyo ifalabo cabdisalaan salas v o a dhadhaab kenya